kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa ay ku qaban karto muddada dhiman iyo suurtagal ahaanshiyaha in laga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo mar kale ka dhex curto madaxda soomaaliya waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo khadadka teleefoonada ku jira ridwaan xaaji cabdiweli oo ah afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya joogana magaalada muqdisho rofesor afyare cabdicilmi oo bara ka ah jaamacad ku taala dalka gadar iyo sidoo kale daa'uud ciid cusmaan oo ah cilmi baare kasoo shaqeeyay magaalada muqdisho xoog uruurina kasoo sameeyey arrimaha siyaasada soomaaliya haatanse ku sugan magaalada rochester ee gobolka minnesora ee dalkani maraykanka soo dhowaada dhammaantiinba bal ugu horreyntii aan siiyo ee daa'uud ciid cusmaan daa'uud bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan golahan wasiirada cusub macnaha golaha wasiirada aadaan usoo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay waxay ahaayeen macnaha rajo badan ayna gelisay oo dhalinyaro dad xagga dhalinyaro ah oo mutacalimiin ah in lagu daro golaha wasiirada oo macnaha ay ay kamid noqdaan golaha wasiirada marka rajada macnaha aan ka leeyahay raggaas macnaha ama gabdhahaas ku jira golaha wasiirada aadaan ugu faraxsanahay khadka telefoonka ee magaalada dooxa ee dalka gadar isna waxaa ku jira professor afyare cabdicilmi soo dhawow ugu horreyntii professore bal waxaad iiga warantaa adiguna sidaasi su-aashaasi mid lamida ayaan ku weydiinayaa ee aragtidaada golahan wasiirada cusub waad mahadsan tahay saara or markal gudaha loo galo xukuumadda cusub anigu waxaan u arkaa saddex qolay isugu jirtaa koox la dhihi karo marka dadka la fiiriyo profilekooda public ah qolo oo khibrad iyo aqoon leh oo portafoliadii ay markaas yaqaaneen loo dhiibay oo markaas runtii rajo laga qabi karo badan maadaama ay khibradna leeyihiin oqoonna leeyihiin wixii ay yaqaaneenna loo dhiibay oo hadda nin ka mid ahaa cabdulqaadir cali diini oo kale uu ka mid yahay de nin aska janara ahaa oo muddo dheer ciidan ku dhex jiray oo ma wixii oo bartayna hadda shaqo ahaan loo dhiibay ama khibradda ku lahaa yani taasoo kaleeto waa qolo waa ilaa afar shan qof baa la dhihi karaa dadkaasi waxaa jira koox kale oo ilaa adigu toddoba camal ah oo la dhihi karo ayaguna khibrad iyo aqoon labadaba way leeyihiin laakiin portafoliadii ay ayagu markaa wax ka yaqaaneen ama public profilekooda oo ka muuqday ma loo dhiibina wax kalaa loo dhiibay way badan yihiin ayagana dabcan waxaa kaloo jira ilaa adigu saddex iyo toban afar iyo toban kamida golaha oo u badan dad cusub dadkaas cusub yani xoogagii siyaasadda ee dalka ka jiray dabcan way ku kala jiraan qaar waxaa laga yaabaa inay baarlamaan ku jiraan qaar meelo kala duwan inay ku kala xiran yihiin axsaab iyo aragtiya iyo wax noocaas oo kalea hase yeeshee lama marka la fiiriyo yani public profile ama khibrad ama aqoon ama hadda de anagu intaan ognahay kolley anigu anigu shaksiyan intaan ka ogahay waxaa la dhihi karaa qoladaas waa cusub tahay wax walba ka filo isku soo duub maanta meesha ay hadda wax marayaan qofka xataa hadduusan aqoon badan lahayn ama khibrad badan lahayn laakiin oo mukhlisnimo iyo tiisa dadaalo waxaa laga yaabaa inuu inuu wax wax soo kordhiyo badan marka ayagana rajada insha allahu waxuun dadaalkoodan rasilaynaa inay wax dadaalamaan laakiin guud ahaan marka laysku duubo hadda golo wasiiro oo waaw lala yidhaahna meesha ma joogaan wax hadda laga cararo oo la yidhaahdo waxbaa hallaabayna ma joogaan waxa uun meeshii timid in asalkana ka ah in golo wasiirra ay jiraan waa tahay waxaan u wareegayaa dhankaas iyo magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan ma u aragtaa adigu inkastoo tahay afhayeenkii xukuumadda in xukuumaddan cusub ay ku jiraan dadkii loogu talagalay gundhigan u noqon lahaa golahan wasiirada inay wadaan aad baa umahadsan tahay saara profesorka iyo daa-uudna aad baan usalaamaya runtii haddii aan su-aashaas ka jawaabo kolley waa ka jawaabeen labada mas-uul ee halkan ku jira oo runtii si fiican ay ay u dhigeen laakiin aniga aragtidayda markaan eego waxaan dhihi karnaa runtii dabcan marxalado kala duwan hala maaragta haba la soo maro laakiin ugu dambeyn maanta dowladda soomaaliyeed waxaa dabcan ay ay haysataa xukuumad aan u aragna inay wax badan qaban doonto marka la eego dabaan dadka khibradda leh ama dadka aqoonta leh ama dadkii horey usoo shaqeeyey oo wasiir ku-xigeenada ama wasiir dowlayaasha ay ku jiraan runtii wax badana laga filan karaa marxaladda hadda lagu jirana waxaad moodaa inay tahay marxalad aad iyo aada ahmiyad dadka soomaaliyeed ay u siinayaan xukuumadda cusub gaar ahaan dee marka la eego in badan oo kamid a dhalinyaro soomaaliyeed ama dad aqoon-yahano ah oo loo arka inay inay diyaar u yihiin inay wax qabtaan in lagu soo biiriyo laftirkeeda runtii waa arrin aada iyo aada fursad u ah waxaa kaloo runtii la dhihi karaa dee dabcan marka la maanta wadankan saad la socotidba in ka badan boqolkiiba lixdan iyo shan waa dad dhalinyaro ah dadka ku nool marka populationka la fiiriyo yani xataa waxay calaamad u tahay in in ayaga laftirkooda rajo ay dareemaan oo ay u arkaan in dadkii jiilalkooda ahaa ama da-dooda ahaa ay siyaasadii ay kamid noqon karaan xaaladihii iyo duruufihiina waxaa suuragala inay aada hoos ugood yihiin waxaa jira ee dhabta ah marka runtii rajo fara badan ayaan ka qabaa aniga in xukuumaddaas labada kun iyo lix iyo tobanka ay diliibar gareen doonto inkastoo waxyaaba fara badan horey loo soo qabtay ay jiraan oo oo laftirkeeda horey loo qabtay oo lagu faani karo laakiin waa waa wax fiican in in xilligan xilliga dhamaystirka ay noqoto oo hawsha hore loo wado waa tahay daa-uud ciid cismaan waxaa jirta in golahan wasiirada ee cusub lagu sheegay dad dhalinyaro ah oo cusub u baahan carabiyeen badan wakti badan u baahan ayaga laftirkooda inay siyaasada geliyaan in ay kusoo biireen ee dadka qaarkood walaaca ay qabaan waxa ay tahay xukuumadan inaysan ka dhex muuqan golaha wasiirada ee tirada badan ka sokow edhinaca kale wasaaradaha qaarkood dadkii loogu talagalo wax ka qaban lahaa marka adigu bal haddaad eegto waktiga haatan la joogo ma kula tahay inay xukuumadan soo afjarayso qalalaasihii siyaasadeed ee dalka ka jiray
sahre waa mahadsan tahay anigu waxaan u arkaa mar kastoo la weydiiyo oo media ka hadlana waaa waa ka sheegi jiray macnaha xamar halkan joogay waxay ahaaday in soomaaliya aan hadda ilaa hadda labadii sanoo lasoo dhaafo waxyaabihii la rabay inaan inaan la qaban marka haddii la sheegayo macnaha oo waxqabadka laga hadlaayo badanaa dadka ay tilmaamaan oo badana social media lasoo geliyo oo laleeyahay soomaaliya rising taas waxaa waaye waxaa laga yaabaa in dadku inay ku qaldaan turkida jidka ay dhistay iyo nalalka mataqaanaa ay norwegian kamid ah adiga hor isbedelaa jira laakiin isbedeladu maaha isbedelo ay samayso dawladdu macnaha waa isbedelo macnaha oo dad securityga africa unionka ilaalinaysa hadda markaad fiirisid macnaha madaxtooyada kafir kasoo qaaday for example securityga waxaa weli gacanta ku haya africa unionka marka capacityga dawladda soomaaliya waa inay ka bilaabato meel macnaha meel meesha dawladda degan tahay in horta loo dhiibi karo kadib ay shidi karaan laakiin haddii aan lagu aamini karin macnaha madaxtooyada mataqaana ciidamada soomaalida aan tadliidla ina la wareegi karin securitygeeda oo lagu maamulaayo ama la kor joogaayo mar walba waxay kutusinaysaa macnaha intay qaadan karta macnaha in soomaaliya laga helo dawlad adag oo security galaalis marka golahan wasiirada ma kula tahay oo ma kuu muuqataa inay yihiin dad kasoo bixi kara ee waxyaabahaasi dhaliilahoo dhanood sheegtay inay maaragtay saxaan oo maanta ay anba qaadaan inay soomaaliya u furaan bog cusub waa qaadi karaan haddii aan aa haddii gol madaxweyneha iyo prime ministerka ay kusoo gareeyaan ay mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ay ay golaha wasiirada mataqaanaa ay ku geliyaan yihidiilo macnaha ama ay ku support gareeyaan isbedel waa imaan karyaa laakiin isbedelku waa isbedel macnaha ka imaanaya prime ministerka iyo madaxweynaha ma aha isbedel qofka uu keeni karo because qof dadkan dadka cusub hadda golaha wasiirada ku jira waxaa loo dhiiba wasaarado oo already dhisan oo qaar mataqaana shaqeeya laakiin wasaarado macnaha oo dadki dadki jooga meesha ma bedeli karaan dadka caqabadihii meesha yaalla ama structural mataqan problemka waxa la yidhaahdo oo meesha ka jiro hadii loo hadii la yidhahdo kama hadli kartiin ama wax kama qaban kartiin meesha madax ka naqda dhig taas problem waa laakiin haddii reform saxa uu imaanayo macnaha oo golaha wasiirada laleeyahay reform ay sameynayaan macnaha ama dawlad cusub oo transparency aa la dhisaya ama ama sheeko cusub narrative cusub aa la bilaabaya soomaaliya oo hore hor leh oo ka duwan wixii hore wa wa waan samayn karaa wax walba waa tahay bal aan u gudbo afyare cabdicilmi professor adigu maxaad dhihi lahayd wallaahi aniga daa-uud waxaan horta ku waafaqsanahay dhowr arrimood meeshaan waxa waaye cid kasta oo cusub oo la keeno inay waxaa laga yaabaa dadka badankii niyad wanaagsan la imaanaya haddii tooda loo daayana ay tallaabsadaan wax laga yaabi lahaa inay waxun kusoo kordhin lahaayeen laakiin waxaa jira structural waxaa jira waxyaala caqabaad waaweyn oo hortaagan oo yani golaha wasiirada markii gola ahaan loo fiiriyo ay aynan kuwii horena u shaqayn kuwaana laga yaabo inay u shaqayn weyn doonaan waxa waaye golihii wasiirada madaxtooyadiina qayb bay maamulkii qaadatay hadda baarlamaankiina gacantuu ku lawalaaqayaayo laftirkiisu waxa waaye waa kan le qoli hedelna wasiir lagama dhigi karo midkaana waa laga dhigi karaa oo shaqo aysan faraha lahayn ay ku jirto marka horta de golaha wasiiradu inuu wax qabto waxaa ka horeysa horta inuu mas-uuliyadiisii la soo wareego waxaa ku qoran dastuurka inay yihiin executive branching ama golaha fulinta inay yihiin aa ku qoran horta marka golaha wasiirada collectively marka ayagoo isku duuban waxaa u taalla horta bal awoodii hadda la qaybsaday oo banaanka la dhileen ayagu waa burbursanaayeen intii hadda muddo ahbe in awooddaas lagu soo celiyo oo haddii cid la magacaabayo iyo haddii go-aan siyaasadeed oo dalka muhiim u ah la gaarayaba golaha wasiirada si nuxurle intay uga doodaan meeshii markaa ay dantu la qabatay ay la aadi karaan horta haddii midda koowaad tallaabta koowaad waa midaas tallaabta labaad marka waa qof iyo wasaaraddii loo dhiibay oo weliba golaha wasiiradu ay siyaasadda jaangooyeen inuu qofkaasi ka fulin karo wasaaraddiisa anigu taas hadda ba bajeello weyn inay u baahan tahay umalayn maayo waase haddii ay ay wuxu waddo saxa qabsadaan hadda waktigan xaadirka ah aniga waxaan arkaa dhaqankii siyaasadeed ee hore u jiri jiray inaanay waxba iska bedelin qof qof lagu bedelayna de wax weyn inay hadda soo kordhi doonto aniga ma ogi waa tahay brofesor adigaas aan ku sii raad raaco muddadu aad bay u yar tahay waddada loo socdana aad bay u dheer tahay ee waxaa la rabo in la qabto waktigaas aadka u yar maxay dawladdan ku qaban kartaa waktiga harsan kaba soo qaad labada kun iyo lix iyo tobanka doorashooyin ma hirgeli karaan
maya taas horta saasaan aan ka leeyahay waa lasoo cadcaddahay wixii ay doorasha ku hirgeli lahaydna hadda lama qaban daa-uud siduu sheegayay macnaha waxa waaye waxay muuji karaan dadaal dadaal waxay muuji karaan ah inay yidhaahdaan war waan dadaalnay labadii sano oo hadda ugu dambeysay meel baan wax keennay waxbaa naga dhiman ama ha naloo kordhiyo oo annagoo dhan laba sano iyo wax naloo ku daro ama baarlamaanka ha loo kordhiyo oo xukuumad cusub ha la doorto ama wixii nidaam doorasho cusub ha la galo oo sidii qabaa'ilkii iyo gobollo iyo wixii la keeni kara ha laga keeno laakiin isbeddelka laba kun iyo lix iyo tobanka inuu doorasho iyo cod ku dhaco ma qabo aniga inay hadda suurtagal tahay waxaan kuu raacinayaa sahraay waxaa la baasgareeyey guddigii doorashooyinka sharcigii maamulayaa la baasgarey waxaan akriyey in waan akriyey intiisa badan anigu xataa weli waxaan aanan ka fahmin meesha electoral logi waxna waa electoral commissionka looga lagu maamula waxna waa electoral logi dalkaanayto noocaas sharciga doorashada iyo guddiga doorashada ha sharciga doorashada yacni waa noocee ma bro waxaanay proportional system yidhaahdaana ma ma first past the post daud kollay ayaantan waxbay ka sameynayeen ihob inay wax ka qoreen ilaa hadda aniga kollay kamaan fahmin waxa uu noqon doono meesha iigamay muuqan marka xataa hadda haddii la yidhaha guddigan doorashada sagaalka qof ha lasoo magacaabo oo meesha la keeno oo maxay habkay wax ku xeerinayaan xataa dalka mahal dalka oo dhani mahal degmaa ma intaasoo degmaa ilaa hadda aniga iigama caddayn yani waxa uun muuqanaysa in weli qabyo badani ay meeshii jirto warya dhammaantii doorasho aniga iima muuqato inay dhici karto laakiin qoladan hadda timid dadaal hadday muujiyaan oo tusaale yani tusaalaha ugu fiican waxa waaye baarlamaanku labadii sanoo jira meeqa xeeruu gudbiyey toban ma dhan tahay yani adigu hadda haddii la xisaabo waxaa laga yaabaa in wax xeer oo xeer u dhigmaba ee afar iyo shan aysan ridwaan xaaji cabdiweli ayaa naga go-ay marka daqiiqad waan kusoo celinaynaa bal inta ridwaan lagu maqan yahay aan daa-uud dib ugu noqdo daa-uud aragti ahaan adigu ma kula tahay in labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho ay qabsoomayso sahra waa mahadsan tahay labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho oo xaq ah oo soomaaliya horumar gaarsiiso oo macnaha ka bixiso dhibaatada ma dhici karto sababto ah doorashadu ma mataqaana waa in maamulada goboleedyada iyo dawladdu inay ka shaqeeyaan oo dawlad federaal oo federaalka la dhamaystira in la dhamaystiray ahayd oo wada shaqayn fiican ay ka jirto oo electionka la qaban karo lakin hadda electionku doorashadu ma aha dimuqraadiyada saxda ma aha mid oo bood la qaada leh inta meel lagu shubo waa mid mataqaanaa oo midia oo xor yahay midia soomaaliya ilaa hadda waxaa dhibaatooyina oo haysto oo waxyaabo badan la sheegi karaan aniga intaan joogay muqdisho dadka waxaa la sheekaysa dadka miidiyaha waa cabsi badan ay qabaan waxyaalaha qaarkood kama hadli karaan waxa taas waxaa waaye mid tan kale dimuqraadiyad saxa waxaa loo baahan yahay in la haysto civil society ama ururada bulshada inay inay oo xoog leh inay jiraan oo isku duuban shaqaalaha haweenka culamaa udiinka dhalinyarada tan labaad marka haddii hataa doorasho dhacday laga yaabo inay dhacdo soomaaliya doorashadaas waxay noqon doontaa mid soomaaliya u keenta dhibaatooyin iyo dagaalo hor leh because doorashadu macnaha infrastructureki dimuqraadiyadu ma diyaarsana daud marka hadda waxa la baasgareeyey for example oo sharciga la baasgareeyo macnaha oo guddiga doorashada guddiga doorashada mid ma aha mid loogu talagalay macnaha in soomaaliya lagu gaarsiiyo doorasho sax ah ee waa mid laga yaabo in donoriska ama dadka raba fangareeya soomaaliya macnaha daneeya ama ama fanka siiya loo sheegayo laleeyahay waxbaan abuurnay marka taasna ma aha wax mataqaanaa oo xaq ah oo dadka dhibaatada ka saari karta marka in la kala saaro macnaha waxna waxaa waa wax dad lagu raaligelinaayo waxna waxaa waa wax saxa oo laleeyahay mataqaana waxaan horumari gaarsiinaa soomaaliya intiina haatan nagu soo biirtay dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegeyno ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa xukuumaddiisan cusub ay ku qaban karto muddada dhiman iyo suurtagal ahaanshiyaha in laga baaqsado khilaaf siyaasadeed oo mar kale ka curto soomaaliya waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo iga xusuusina ridwaan xaaji cabdiweli oo ahaa fayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho daa-uud ciid cismaan oo ah cilmi baare kasoo shaqeeyay muqdisho haatanna ku sugan rochester gobolka minnesota ee dalka maraykanka iyo sidoo kale brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacad ku taalla gadar haddii aan sii ambaqaado barnaamijka labadiinaba waxa aad rajo xumo ka muujiseen in wadanka doorasho ay ka dhici karto ama muddada dhimana yar wixii loogu talagalay lagu qaban karo bal dhinacaasi magaalada muqdisho bal aan aado afhayeenka xukuumadda ridwaan xaaji cabdiwale ridwaan ma kula tahay adigu in waktiga yaree dhiman wax badan lagu qaban karo wallahi aad iyo aad aa mahadsantahay sahra waxaan filayaa de inaan ka hadlayno dhismaha xukuumaddan cusub iyo sida ay tahay laakiin haddii aan aan wax yar taabto meelaha ay ka dhawaajiyeen akhyaarta barnaamijka ka qaybgalaya runtii aniga labadii sano oo lasoo dhaafay halkaan aan ka shaqaynayay shaki kuma jiro in dalkan dhibaatooyin fara badan ay hore uga dhaceen meel fogna la rabo in la hiigsado waxyaabo fara badan oo caqabado ahna ay u baahan tahay in in in loo sabro laakiin runtii marka la eego hadda baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumaddii hore ee ra-isul wasaare cabdiweli waxa ay xoog uga shaqaynayeen gudbinta sharciyo fara badan oo ha ridwan waxa waxa ugu muhiimsan oo dad badan oo soomaaliyeed maanta ay niyadda ku hayaan waxay tahay ama beesha caalamkuba ay doonayso golahan wasiirada ee waktigan la dhisay in ay dalka gaarsiiyaan ee waktiga ka dhiman labada kun iyo lix iyo tobanka hanaankii loogu talagalay inuu maro ewaddanka ee qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay doonayeen waddanka in doorasho ay ka dhacdo dabcan maamul goboleedyadii la soxo dastuurka la meel mariyo marka adigu ma waxaad leedahay taasi ma hirgelayso mase waa hirgelaysaa wallahi inay hirgesho inaanay hirgelin horta waxaa ka muhiimsan marka la eego wadanka sharciyo fara badan ayay xukuumadda u gudbiyeen baarlamaanka qaar fara badan ayay baarlamaanku aqbaleen ama ay ansixiyeen kuwo kalena runtii waxaad moodaa inay safka kusoo jiraan laakiin marka la eego waxaad muuqataa in hadda tusaale ahaan diyaar garowga iyo shaqada fara badan ee arrimaha maamulada ku saabsan waxaad moodaa inay dardar xawliha ku socoto dawladdu hadda waxay ku mashquulsan tahay maamulada gobolada dhexe horey maamullo kale ayaa loo hirgeliyey guddiyadiina runtii waxaad moodaa inay laftirkooda baarlamaanka loo horjin doono caqabado guud waa jiraan oo shaki kuma jiro in in in dalkan uu rabo in inuu ka gudbo laakiin waxay ku xirnaan doontaa mar walbaba hawsha iyo shaqada xukuumaddan cusub ay qabtaan wakti fiican inay haystaan aan rajeynayaa baarlamaankuna uu la fahmi karo sababtuna waxay tahay maanta wixii runtii dibudhac ahaa ama wixii la raba in la qabto waxay u baahan tahay in in in hore looga socdo dareenkaas guudna runtii waa uu jiraa wixii kala duwanaansho aragtiyo ahaa soo dhacay ka sokow maanta waxaad moodaa inay baarlamaankii iyo golihii wasiirada iyo guud ahaan madaxda soomaaliyeed ay aada iyo aada si hoose ugu wada shaqeynayaan Waa tahay.
ayna ka go-an tahay sidii Waa ku diiga gartay.
labada kun iyo lix iyo tobanka loo xaqiijin lahaa ridwan waa ku garta halkaaga ii joog professor afyare cabdicilmi ayaan dib ugu noqonayaa khilaafkii ugu dambeeyey waxa uu ku dhashay waxa uu ka dhashay isku shaandheyn lagu sameeyey golihii wasiirada dowladii ayaa waxa ay ku qabsa ku qasbanaatay amaba ay noqotayba inay laba u qaybsanto golihii wasiirada ayaa qaybsaday qaybsamay waxaa qaybsamay baarlamaankii een xaaladda ayaa cakirantay shaqooyinkii oo dhan ayaa joogsaday marka taas oo kale saysa u dhicin maxaa looga baaqsan karaa ayay kula tahay xiisado kaleo siyaasadeed in dalka uusa gelin wallaahi horta wixii tii hore dhaliyay weli waa jiraan mana aha eh, xukuumaddii hadda cabdiweli keliya ma aha Eh, kuwii kasii horeeyana dhibaatada way qabeen mar kastana waxa uun isku dhacaayay eh, madaxweynaha iyo iyo ra-iisul wasaaraha aragtida ay ka kala qabaan iyo fahamka ay ka kala qabaan dastuurka ka sokow En, qaabka wax u dhisan yihiin oo oo oo qaab dhismeedka ayaa laftirkiisa ah waxa ku jiray eh, khalal ku jiray khalalkiina hadda lama saarin marka uun meeshii un bay ka bilaaban doontaa caqabad eh, tii lamida inay dhacdo waa suurtagal hadda markaad fiiriso dhismaha xukuumadda inta dhinaca madaxweynaha ka socota inta dhinaca eh, guddoonka ka socota iyo inta dhinaca en, eh, prime ministerka ka socota markaa fiiriso en, waxba isma bedelin yacni eh, weli yani marka la fiiriyo mucaadalada ama miisaanka qofkii dee bahasha la socdaa si caadi u fahmaya dhanka ay u dheelinayso wax wax weyn oo oo istarag oo qaab dhismeed ah oo isbedeli ama isbedeli karaa ma jirin marka taas horta halisa loo yahay waxa halista loogu yahayna waxa waaye dhaqan siyaasadeedka iyo nidaamka noo qorana islahayn oran dhowr jeer u sheegay haddana dib u noqosho male in marka khalal kale soo noqdo oo la isqabsado waa macquul waaya Een, run arrintaas ayada ah een, waa macquul Een, haddii la isqabsadona dhinaca hadda awoodda badan laftirkeeda ee dhinaca ay wax u badanayso dhismaha laftirkiisa laga garanaya marka dhinace waay dhinacaasi ayaad leedahay wuxuuba sir ma ahaba markaad eegto hadda qolyihii eh, xildhibaanadii qeynaya lahaa afar nin waa in la saaro de afartii haddii la saaray ma imise kale aad- aad aad soo bedeshay markii dee dhinaca madaxweynaha awooddiisa la fiiriyo Mhm.
ama dhinaca prime ministerka intii oo watay maxaa iska bedelay Eh, guddoonka intii ay wateen maxaa iska bedelay marka de runta loo wada hadlo oo hoos loo fiiriyo Mhm.
wax badan iskama bedelin sidii bay bahashu ay tahay Eh, m- mucaadalada iyo miisaanka eh, siyaasiga iyo qaabka loo wax wax u socdaan weli waa nidaam madaxweynenimay wax ku socdaan kaasaana intii muddo ah awoodda banaan doona sababtuna wax kale ma aha waxaa waxaa la leeyahay mada- baarlamaan isagii oo si alla og yahay oo sharciyadiisa ay qaab daran tahay ah wuxuu dooranaa madaxweyne madaxweynihii ah wuxuu cayimayaa prime minister waxaa la leeyahay marka prime ministerka iyo golihiisii wasiirada ayaa executive powerskii leh ama golihii fulinta awoodoodii leh waxaan marka meeshaa islahayn Mhm.
ee, habka uu prime ministerku ku imaanayo iyo prime ministerkii oo imaanaya mar dambe waaya oo oo oo lagu kala tegay baashi oo imaanaya wuxuu imaanayaa madaxweyne tartan galay oo ballamo galay oo oo oo qabaa'il iyo wax wax kula balballamay oo jagooyinkii oo dhan wada sadaqaystay marka markii ay taa u yimaado wuxuu ku khasban yahay wixii uun hambaaho loo reebo inuu qaato oo uu markaas soo wax u maareyn karo u maareeyo yacni macnaha aasaaska waxa waaye executive-ka haddii hadda prime ministerka lasoo dooro lahaa oo isaga yani doorashada oo ka imaan lahayd way ka sahlanaa lahaa la- laga yaabaa dhibku ama labadoodaba la dooran lahaa oo hab un wax loo kala ceyrin lahaa ama madaxweynaha laga dhigi lahaa mid oo oo oo oo maaragtay eh, awoodiisa maxaa la dhahaa awoodi awood aan lahayn Waa oo marka waxaan waxa waaye in horta structureka dib loogu noqdo qolada dastuurka shaqaynaysa ama madaxweynenimada loo guuro ama loo guuro nidaamka baarlamaaniga ah laakiin waxaan isku qooshan laga baxo taas waa lagu qasban yahaan isleeyahay waaya calaa kulli xaal eh, khilaaf inuu yimaado halistiisa way jirtaa laakiin hadda dee waxaaba laga cabsanaya international community iyo qolihii ninkay iyaanba ka yeelayninba in wax kala la keeno marka waxaan isleeyahay ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka waa la- waa la- waa la iska daba jiitami doonaa Eh, laba kun iyo lix iyo tobanka waxa isbedeli doona iyo habka wax loo qaban kara iyo malaha doodaas hadday u baahan tahay inay bilaabato waa tahay aad baad umahadsan tahay dhinaca kale ee daa-uud maxaad ku dari lahayd adigu een maxaa keeni kara xiisad kale oo siyaasadeed oo ay tahay haatan in laga baaqsado
anigu waxaan isleeyahay macnaha in xiisadii siyaa- inay xiisad kala timaado oo iska hor imaado kala yimaadeen waa macnaha aad ay u badan tahay jaaniskeeda macnaha Ee, in haddii ee, waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in oo in la- in in la- in la yidhahdo maadaama tan kii hore dhib lagala kulmay tan mataqaanaa ma fududa marka international community ma yeelayaan oo ma aqbalayaan Ee, baarlamaankuna sidii hore ma aha oo baarlamaan oo wax- oo macnaha inta la- lala hadlo wax loo sheegsheego ama la- la- la- laaluusho oo wax yeelaya maaha waa dad waa si dadku waxay naqdeen macnaha in waxay arkeen in sida ku socdaan inay khaldan yihiin marka marka tan muu maleeya inay ti- wixii inay problemka inuu meesha ka baxay laakiin waxa kaliya oo looga badbaadi kara waxaa waaye in madaxweynaha soomaaliya inuu inuu- inuu mataqaanaa ticketkiisa hore bedelo oo uu yidhaahdo mataqaanaa war danta soomaaliya aan ka hormarina danta danteena qaasi ah waa oo isku dhac badana wuxuu ka imaanayaana ma- ee- ee power struggle oo qofka macnaha power inuu raadiyo saaxiibin oo keensado meesha inuu inuu influence gareeyo laakiin haddii waxa lagu beesareeyo mataqaana in horumar waddanka la gaarsiiyo wuxuu shaksiyaad mana shaksi ma naqanaysa marka wuxuu naqanayaa wax qaban kara iyo see waddanka loo loo loo kala kabixiyaa laakiin marka iska qabsigu imaanayo waa qofku mar inuuna vision lahayn vision la-aana keeni karta oo inuu mataqaana markaas uu ka- shaksiyaad iyo markaas uu ka daba ordo marka waayo ridwaan baan siinaya ridwaan xaaji cabdiweli ee maxay kula tahay in looga baaqsan karo ee qalaanqal siyaasadeed oo kale oo dalka uu sii galo walahi aad iyo aad aa umahadsan tahay runtii aniga aragtidayda waxaad moodaa in hadda marxaladda dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed madaxdooda ka guuxaysa waxay tahay in khilaaf waktigiisii uu soo dhammaaday waktina ma filaayaba in loo hayo hadda in aragtiyo ama khilaaf siyaasadeed dalkan uu ka dhaco waxaa ka wada go-ana madaxda soomaaliyeed waxay tahay inta anigu aan ka warhayo in labada kun iyo lix iyo tobanka sidii loo hiigsan lahaa iyo meesha loo socdo loo gaari lahaa marka waxaan filayaa inaysan haba yaraatee arrintaasi ay- aysan dhacayn waxaa kaloo aad iyo aad iyana muhiim u ah sida maaragtay dad fara badani ay qabaan in maanta soomaaliya halkay u socoto waa loo jeedaa waa in doorashooyin dalkan ay ka dhacaan waa in isbedello eh, lagu sameeyo dastuurka oo afti dadweyne la helo waxyaabahaasna runtii waa waxa madaxda soomaaliyeed oo dhan ka go-an shaki kuma jiro Ma kula in tahay inay madaxda hirgelayso?
Soomaaliya tirkoodu ay garwaaqsan yihiin in in loo baahan yahay waxyaaba fara badan ee- oo dib u habeyn ah in lagu sameeyo dastuurka soomaaliya aniguna aragtidaas runtii eh, waa qabaa Eh, laakiin em, micno uun runtii hadda ma sameynayso in maanta dhan eh, dadku ay u arkaan in khilaafka uu yahay inuu asalka ku hayo dastuur laakiin waxaa ka muhiimsan waaqica iyo xaaladda siyaasadeed marka la eego in caqliga laga shaqeeyo Eh, waxaan rajeynayaa in eh, xukuumaddan iyo madaxda soomaaliyeed ay aada u fahamsan yihiin arrintaas oo loo baahan yahay in eh, wada shaqayn buuxda la helo eh, horeyna loo socdo Eh, qof kastana uu u diyaar garoobo sidii meesha iyo siyaasadda la damacsan yahay in dalkan ay ka hirgasho in maaragtay la gaaro oo oo maaragtay laga gudbo waxyaabaha runtii eh, soo celcelinaya aragti kala duwanaanshaha dhinaca siyaasadda arrinta kale ee muhiimka waxaa waaye yani xukuumadda hadda marka la eego en, runtii dadka soomaaliyeed ee ka dhex muuqda waa dad eh, kala duwan oo loo baahan yahay inay eh, sidaas noqdaan Eh, sababta waxay tahay weli hadda annaga ma aanaan gaarin axzaab marka in dadka soomaaliyeed hadda hab ay u samaysan yihiin wax lagu sii saleeyo oo en, yani lasii xaqiijiyo shaqadu inay inay socoto waa arrinta waa arrin aada iyo aada muhiim u ah wax Waayo.
dhibaato aan aniga hadda ma arko oo oo arrintaas loo fasiran karo inay yihiin eh, wasiiro la kala fasan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ama guddoomiye barlamaan iyo cid kale runtii intaan anigu ka warhayo dhammaantood waxaad moodaa inay inay u arkaan xukuumaddan xukuumad ay wada matalaan En, dadka xukuumaddan ku jirana horaan uga wada hadalnayo en, waxaan rajeynayaa inay inay inay runtii ka sokow waa tahay een, intaan ridwaan kusoo noqonayo ee daa-uud ciid cismaan een, daa-uud adigu cilmi baare ayaa tahay muqdisho ayaad muddo soo joogtay dad badan tuhumka ay qabaan ayaa waxa ay tahay muddo kordhin ay damacsan yihiin hoggaanka dalka ee sare qaarkood adigu sidaasi ma kuu muuqatay intii aad cilmi baarista iyo wada tashiga iyo dadka aad ku dhex jirtay yes ha markaad fiirisato wa- waxyaabaha soomaaliya ka socday iyo waxqabad la-aanta badan oo ji- oo jirta oo ilaa hadda aan la gaarin waxyaabihii fiftidii labada kun iyo lix tobanka laga gaabiyey taas waxay ku tusinaysaa macnaha gaabis badan inuu jiray oo waxyaaba badan aan la qaban oo security-gu ha ugu badnaaday macnaha nabadgelyada oo mataqaana howlgaladii la rabo inaan la sameynin inaan dadka la tashanin inaan youthka la empower garinin oo waxaan ku weydiiyey dhalinyarada- waxaan ku weydiiyey waxa waaye daa-ud saxdoo mahadsan iga raalli noqo waxaan ku weydiiyey muddo kordhin ee damacsiin hogaanka qaarkood makuu muuqatay intaad joogto xamar Een, eh, hadda q- qof- qofka qalbigiisa wax ku jira ilaaha og laakiin sida aan ka arko dhaqanka soomaalida dhaqanka dowladda soomaaliya waxay ahayd in aan waxqabad lagu dhaqaaqin oo aanan een, eh, dhigsiga lix iyo tobanka two thousand sixteenka ama labada eh, labada kun iyo lix iyo tobanka ma ahayn mid mataqaana aad ay u welwelsanaayen inay mataqaana dhigsigaas gaaraan oo ta- Waay.
taasaa keentay macnaha in waxqabadka dibudhac u yimaado marka wa- een, eh, waxay sida u fikirayaan ma ogin laakiin waxaan dareemayaa macnaha in ay rabeen dowladda had- eh, dowladda hadda jirto iyo eh, dadka maamulka soomaaliya haya inay haddii xataa wax dhacaan inay ayagu soo galaan oo sida dadka badana aan waata wareegsanin.
halkaaga ii joog halkaaga ii joog daa-udow waxaan aadayaa professor afyare cabdicilmi ma kuu muuqataa ee rajada ay qabi karaan qaar ka mida ee hogaamiyaasha dalka kuwooda ugu sarreeya oo ay ku doonayaan muddo kordhin in la sameeyo anigu waan rumaysanahay eh, inay taas jirto Eh, waxaana iga waxaanan ku rumaysana aan sabab uga dhigayaa dhowr arrimood midda daa-uud sheegay oo ah inaan wax la qaban waxaa laga yaabaa inba capacity xumo ay dhacday oo tabariba meesha ay dhigtayba ama rabitaan la-aan ha noqoto ama tabari adiguun calaa kulli xaal si unbaaba loo macnayn karaa laakiin hadda en, yacni siyaasad ahaan markii la fiiriyo eh, en, eh, xogta ka imaanaysay dadka ama ku dhadhow eh, ma aha shaksi hebel ah laakiin dowladda eh, ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ha noqoto waxaa muddo bilaabatay baarlamaanka dhexdiisana ka runtii ay sheegayeen in eh, la rabo muddo kordhi hadday dhacdo maxaa dhici kara marka muddo kordhiska siduu Mm.
ku dhacayaa xiise leh marka en, eh, waxaa qoladan bul- bulsho caalamku waxay lahaayeen warheedhaha waktigeedii lama gaarine bal horta inta dadaashaan ood wax qabataan haddaad ka soka ku kuftaan markaasaa naloo kordhiye dhah laakiin hadda in lagaba bilaababa ee wadahadalkaas inuu bilowdo oo waay yacni loobi loobigaas oo bilowda sax ma ahan ayay ku lahaayeen calaa kulli xaal ah, waxaan rabaa inaan arrintaas aan aan caddeeyo waxaa la aaminsan yahay dad badan waxay aaminsan yihiin guddigan doorashada sababta loo samaynaayaba inay tahay in guddigu ay ka timaado muddo kordhin yacni soomaali badan baa aaminsan bulsho caalamka ee qayb aan kala kulmay way aaminsan yihiin Eh, marka haddii taasi dhacdo marka waa wado legitimeeda oo guddiga doorashooyinka qaranka hadduu soo istaaga yidhaahdo ma la qaban karo dee markaa waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo haye marka talaha lasoo jeediyo ha loo codeeyo baarlamaankuna inuu kororsado oo rabo oo dhowr sano ku darsado qoladaana ay markaa dee heshiis siyaasi oo daaracnaazilan wax lagu kala sameeyo
guud ahaana barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidada toddobaadka ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijka toddobaadkan waxa aynu ku eegnay xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa ay ku qaban karto muddada aadka u yar ee dhiman iyo weliba haddii laga baaqsan karo in qalaanqal siyaasadeed uu mar kale ka dhaco soomaaliya amaba uu dhex maro madaxda soomaaliya waxaana barnaamijka igala qayb galay daa-uud ciid cismaan oo ah cilmi baare kasoo shaqeeya magaalada muqdisho haatana ku sugan rajastar afyare cabdicilmi oo baraka ah jaamacad ku taala dalka gadar iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ah hafayeenka xukuumadda federaalka barnaamijkiina waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo